maamulka dowlada hoose ee degmada burco iyo weybowse dah furay mashaariic lagu hirgeliyay magaalada burco ahaana sayto iyo ku mid ee mashruuc qashanka qalalan dahfurka mashruucan weyba goobroog ku haya mas-uuliyiinku dareerta maamulka dowlada hoose guddiga qandaraasyada somalilan iyo marti sharaf kala odayaasha iyo shacabkii hadhowa ay dahfurka mashruucan lagu hirgeliyay magaalada burco weyn iyo sheegana in horumarka burcoya ku midata halkan waxaan ku furan doonaa biidmillaahi alkariim mashruuca qashinka qalalan iyo mashruuca g i s-ka haddii laha yidhaah maanta ayaanu idinka nimi magaalada hargeysa mashruucan halkanaa lagu xareysanayay guddida qandaraasyadu waxay ku dadaashay in meel kasta oo qandaraas ka dhacaya haddii laha yidhaahdo ay u timaado iyada oo ugu soo talagashay in insha allah bidmillahi alkariim ay ku qabato magaalada iska leh qandaraaska haddii laha yidhaahdo sidaa awgees waa horumar aan gaarnay ilaahayna waa ku mahadinaynaa kusoo dhowaada waxaa ammaan leh waan runtii halkan ka ammaanayaa guddida qandaraasyada qaranka oo hogaaminaya guddoomiyaha iyo agaasimaha iyo komishineerada hargeyso ka yimi aad iyo aad baan usoo dhaweynaya marka koobaad marka labaadna waxaan soo dhaweynayaa shirkadaha qandaraasyada runtii soo buuxsaday ee galabta halkan fadhiya ee runtii iyaguna xiisaynaya inay qandaraasyadan ay qaataan iyagana aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa waybaas haasaatow goobta ku dawahey mas-uuliyiinku dareerta maamulka dowladda hoose ee degmada burca iyo guddiga qandaraaska somalilan waa sidaa loo sheegay kalfadhiyadiidii u dambeeyey labadaha waxaan ku ansixinay in laga dhigo shirkado gaar loo leeyahay laba shirkadood oo midna ay magaalada naga caawinayso cashuur ururinteeda iyo qaabaynteedu jiskiya midna ay xashiishkii qalala tahay markaa markii aanu ansixinay haddana sharcigii caadigaha baan marino guddigii qandaraasyadaan u dirnay komishinkaasa gacanta ku hayay waxay markaa noqotay maanta in halkan ay dee lagu soo bandhigo oo shirkadii qaatay ay laga warramo waana midh ilaahay lagu mahad noqo inaynu sidii aynu sharciyadeenu dhiganay aynu wada maray oo maanta ay maaragtay aanay wax muhmala ama qarsoonayaani jirin